degmooyinkaasoo kale ah hargeysa gabiiley balugubadle iyo sallaxley waxaanay ku ansixisay qaraar maanta ansixinta gol ansixinta go-aanka doorashada golaha deegaanka ee degmooyinka hargeysa gabiiley sallaxley iyo balugubadle maxkamadda gobolka maroodi jeex marka ay aragtay qoraalka tirsigiisu yahay k d d a zero zero one labada kun iyo labayo tobanka ee ku taariikhaysan labayo tobankii bishii labayo tobnaad ee sanadkan labada kun iyo labayo tobanka kaasoo ka soo baxay xafiiska komishinka doorashooyinka hargeysa ujeedadiisuna ahayd cod sii soo gudbin natiijada doorashooyinka degmada hargeysa kuna lifaaqan tahay liiska musharaxiinta deg liiska musharaxiinta gobolka maroodi jeex oo dhan markay aragtay qoraalka kale ee tirsigiisu yahay boqol iyo shan ee isla guddiga doorashooyinka ee degmada hargeysa uu ku soo gudbiyey natiijooyinkii ka soo baxay degmooyinka gabiiley sallaxley iyo balligubadle markay aragtay xaashida isugeynta gobol xaashida isugeynta goobaha doorashooyinka ee gobolka maroodi jeex iyo tirada kuraasta magacyada iyo xildhibaanadu sida ay u kala guulaysteen markay aragtay saxeixa wakiilada xafiiska xisbiyada wakiiladooda ay ku saxeexeen natiijadii hordhaca ahayd ee ay la galeen komishinka doorashooyinka maxkamaddu markay aragtay qodobka labiiyo lixdanaad ee xeer lambar labaatan labada kun iyo kowda iyo lifaaqiisa oo sheegaya in maxkamadda gobolka hargeysa ay waajib ku tahay inay hubaalcelin ka samayso doorashada dogaanka qeexayana in guddoomiyaha maxkamadda gobolku uu hubaalcelin ku bixiyo ansixiyana go-aanka doorashada ee golayaasha deegaanka ee degmooyinka gobolka maroodi jeex sidaa daraaddeed maxkamadda gobolka hargeysa waxay ansixisay go-aanka guddiga doorashooyinka gobolka maroodi jeex ee ay usoo gudbiyeen komishinka doorashooyinka ee gobolku laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay lix iyo labaatankii bishii labayo tobnaad labada kun iyo labayo tobanka waxaanay kale yihiin allahuma salli calaa maxamed degmada hargeysa axmed cali hayba nuur khaalid cabdi cawad abyan mustafe cismaan daahir maxamed awaadan weyrax khadar ibraahim axmed cabdicasiis maxamed xaashi maxamed cabdi aadan yuusuf xanad xaashi axmed cabdiraxmaan maxamuud caydiid cismaan xasan faarax yuusuf warsame siciid axmed siyaad maxamed cabdi cali yuusuf axmed daahir axmed cabdicasiis aadan habane ilyaas aw yuusuf jaamac ismaaciil jaamac xirsi maxamed warsame caalin cabdiqani yuusuf cabdilaahi cabdilaahi aadan cali yuusuf cabdirasaaq faarax xasan saleebaan daahir cabdilaahi cabdilaahi aw aadan maxamed cabdilaahi siciid faarax iyo deeq ducaale cismaan guuleed degmada gabiley waxay kale yihiin cabdi yuusuf daahir cumar cabdi hobsiiye odawaa maxamed maxamed amiin cumar caydaruus cabdilaahi shadeer mahdi maxamed xaashi cabdilqaadir maxamed faarax cabdi ciidle cali cibaade maxamed cilmi shucayb maxamed muuse cali maxamed sheekh saleebaan maxamed aamin cali doctor axmed cali maxamed cali axmed yuusuf mustafe sayid abokor cabdisamed cabdisamed sheekh aadan aamin axmed siciid kibaar xasan axmed maxamed cali maxamuud ismaaciil iid xasan cabdi cabdicasiis cabdilaahi ismaaciil iyo nimco axmed cabdi liiska golaha deegaanka ee sallaxleyna waxay kala yihiin maxamuud ibraahim xamdulley naasir cabdi iimaan ducaale xasan maxamed hugur cabdilaahi axmed diiriye yuusuf xuseen cali qobax ismaaciil yuusuf xuseen maxamed iid jaamac mawliid rooble cismaan aadan cabdi maxamed maxamed cabdilaahi cawad axmed ibraahim cabdi maxamuud bedel guuleed iyo kawsar aw cabdi jaamac bullaale ugu dambeyn baligubadle tirada golaha deegaankuna iyaguna waxay kale yihiin farxaan maxamed good cabdi iimaan jaamac cawad cabdi maxamuud ismaaciil cabdilaahi maxamed cali cabdiraxmaan axmed aadan cali ismaaciil jaamac food iimaan maxamed mawliid jaamac yuusuf aadan cali xasan cumar cabdi maxamed cumar muuse maxamed sacad xariir raage iyo maxamed cabdi si arag dhammaan magacyadaan idin xadiriyno waa magacyada golaha deegaanka ee degmooyinka baligubadle sallaxley hargeysa